Ololo nadaafadeed oo ku dareera magaalada Dhuusmareeb ee xarunta gobolka Galgaduud gaar ahaan xaafada Horseed ee magaaladaas ayaa ololaha nadaafadeed ayaa ujeedkiisa yahay sidii diblahanka nagala iyo bilicda magaalada iyo lahaadi jartiya iyadoona ku qayb galeen bulshada qaybasha shalduban iyo gudoomiyaha xaafada magaalada gudoomiyaha xaafada Horseed Luul Xasan Salaad iyo waliba yeesheegda in iyo bilaanta ah qaban qaabiyeen ololaha nadaafadeed oo ujeedkiisa yahay sidii loo hortaga lahaa cudurrada faafa iyo waliba geedo markaas ka yaala xaafadaas ayaa waxaan maanta halkan isugu nimid in aan qabanno nadaafad isxilqaan bulsho ah oo ay qabanayso xaafadda horseed waxaan rabnaa haddii allah awoodal uu oggolaado in xaafadda horseed ay maalin asbuucii laba maalmood oo ka mid ah ay nadaafaddaas qabato si ay deegaankeennu u noqdo mid horumarsan wasaqda iyo geedaha waxdhan ay ka dhammaadaan inuu noqdo waxaa weeye haddii alla idmo waxaan doonaynaa in ay degmadu nagala qayb qaadato isxilqaanka bulsho annaga oo ay weliba aan ka sugayno xaafadaha dhanu in ay shaqeeyaan si magaaladu wasaqda iyo iyo geedka looga dhammeeyo geedka iskabaxaaga ah oo geedyuhuudka tiradii ka batay si looga dhammeeyo xaafadaha dhanuna inay shaqeeyaan annaguna shaqadii waa bilownay degmaduna inay nagala qayb qaadataan rajaynaynaa insha allah haddeer annagaa bilow u ah insha allah marka annagu bilowno xaafadaha dhanu inay shaqadaas qabtaan aan rajaynaynaa baaqa aan u dirayna maamulka iyo madaxda ugu sarraysa galmudug waxay tahay isxilqaanka bulsho oo ay bulshadu samaysay deegaanku inay ayaguna isteeb isteeb u horumariyaan magaaladu ay noqoto magaalo wejiga ay leedahay weji ka beddelan yeelata oo horumar iyo bilic samaysa gudoomiyaha dhallinyarada sboortiska xaafadda horseed ee magaalada dhuusmareeba iyo dhallinyaradan kabaaqi iyo ku qayb qaadadan ololagu nadaafadeeda ololihii nadaafadda ee xaafadda horseed ee aan ku soo dhowaynaynay guddoomiyahanaga cusub ilaahay raallilah ka noqdee ayaan ku soo dhowaynaynaa ololihii maanta noo bilowday ilaa iyo bishaan iyo bishii kalena waa wadaynaa idinka ilaahay anoo ku hadlaya magaca dhallinyarada ee xaafadda horseed ahna guddoomiyaha isboortiska ee xaafadda horseed maanta waxaan bilownay ololihii aad u jeediin geed qamrigii yuhuudka ahaa iyo wax allaale wixii dhibka ahaa ee xaafadda dhib ku hayey inaan jarayno waxaan ugu baaqaa degmada ilaa afarta xaafadoodoo kale inay ayaguna ka qayb qaataan sidaanoo kale inay ololaha nadaafadda uga soo qayb galaan maadaama lagu jiro xilligii qaboobaha iyo cudurrada iyo bacda geedaha ku dheggan oo xooloo cunayaan xaafadaha afarta kale waxaan ka rabnaa sidaana kale in uga qayb qaataan ololuhu nadaafadeed yahaayey ku reed lahankanaga waa bilcidaha xaafado shalduban ee magaalada dhuusmareeba